waxaa jaamacadda jigjeer ka qalin jebiyey shan boqol konton iyo kow arday oo isugu jiray heerarka waxbarashada dhigriga koowaad iyo kan labaad iyadoo dufcaddan ay ahayd dufcaddii shan iyo tobnaad ee markaasi ka qalin jebisa jaamacadda jigjiga gaar ahaan macdyada kale ah culunta caafimaadka iyo sidoo kale culunta shidaalka taasoo markii koowaad ay ka qalinjibiyeen ardaydii ugu horreysay ee markaasi baranaysay culuntani haddaba munaasabadii qalinjibinta xafladani waxaa ka soo qaybgelay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahayeen mas-uuliyiinta jaamacadda kuwa ka socday xukuumadda deegaanka soomaalida iyo marti sharaf kale waxaana munaasabadani qalinjibinta ka hadlay madaxweynaha jaamacadda jigjiga doctor bashiir cabdulaahi oo ugu horreyntii u hambeliyeeyey ardaydan ka qalinjibisay culunta kala duwan ee jaamacadda jigjiga bagaynu maanta soo gaarnay fursaddan qaaligaa ee farxadda badan innagoo dhammaant ilaahay ku mahadinayna wakhtigan qaaligaa ee aan maanta soo gaarnay intaa kabacdi haddii aan wax yar ka idhaahdo maanta khudbad dheer inaan idiin soo jeedina ma rabno ujeeddadu waa inaan idinla farxno taasa annaka nooga qaalisan hase yeeshee jaamacadda jigjiga marka mar kasta waxay dadaal ugu jirtaa inay xoojiso programyada ay ardada iyo deegaankaba ay ay ay waxbarashada u siinayso iyo ardada ka soo baxaysa jaamacadda inay noqdaan kuwo taya leh taas ayaa ugu muhiimsan sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inay guul weyn u tahay jaamacadda jigjiga inay ka qalinjebiyaan dufcaddii ugu horreysay ee markaasi barata culunta shidaalka waxa uuna yidhi waxaan qabaa ardaydan maanta halkan ka qalinjabisay waa arday programyo kala duwan ka qalinjabiya hase yeeshe waxaa xiisa annaka noo leh ardayda baajkii ugu horreysay oo petroleum engineeringa oo dowladda deegaanka soomaalida ka qalinjabiya jaamacadda jigjiga taasi waxay tusaysaa dadaalka badan ee fursadda leh ee jaamacaddu ay programyadeeda kusii ballaadhinayso ardaydaasi waxay isugu jiraan laba qaybood qayb jaamacadda maqale laga soo bedelay wakhtigii dhibaatooyinka ay dhaceen waqooyiga waddanka iyo qayb deegaanka soomaalidu ay ay ay maalgelisay gaar ahaan xafiiska civil serviceka runtii oo investment weyn ku sameeyey waan uga mahad celinaynaa sidoo kale intii ay socotay munaasabadani qalinjibinta ayaa waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan ardayda iyagu markaasi dhibcaha sare keenay gabagabadii xafladani qalinjibinta ayaa waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid a ardaydii markaasi ka qalinjibisay heerarka waxbarashada digriga koowaad iyo kan labaad waana kuwan iyagoo ka warbixinaya dareenkooda farxadeed waxaan leeyahay dadkii ka qalin jabiyey maanta any faculty ahaa waxaan leeyahay congratulation and i wish you to have a happy life and good career waan faraxsannahay alxamdulilah ilaaha mahadda iskalena waafajiyey hooyada iyo aabahay oo isoo garab istaagay ila wadaagay for the past seven yearskii aan baranayay medicineka ila garab taagnaa dadaal iyo motivation iyo everything waxaan leeyahay thank you mommy and daddy i love you so much waxaan ka qalin jabiyey kuliyadda institute of technology waaxda petroleum engineering waxaan ka mid ahaa ardaydii xafiiska adeega shacabka oo maqale u diray ee lixdanka ahayd aad iyo aad aan maanta ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay dufcadda shan iyo tobnaad ee ka qalin jabinaysa jaamacaddeena jigjiga waxaan u mahad celinayaa marka u horraysa allah subxaana wa tacaala oo nagu simay inaan maalinta soo gaadhno marka labaad waxaan u mahad celinayaa waalidkayga oo hooyaday iyo aabbahay iyo walaalaha iyo faamilkayga iyo qaraabadayda cid walba waxaan si gaara ugu mahad celinayaa macallimiintii iyo brofesaradii iyo maamulka jaamacadda oo markii aan dhimaadnay jaamacadda ee colaadaha etoobiya waqooyiga ay ka dhaceen si heer sare ah noo qaabilay waxbarashada noodan halkaa ka sii wadanay noona suurtogeliya inaan waxbarashadu naga istaagin marka aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay dhammaan ardada ka qalin jibisa jaamacadda galaaskayga si gaar ah waan u hambalyaynayaa dareenkayga maanta ma soo koobi kara aad iyo aad baan u faraxsanahay ayaan broor to be inaan dee halkan soo gaadho maanta wallaahi waxaan u mahadnaqayaa marka koowaad ilaahay oo mahad kale oo heerkan isoo gaadhsiiyey marka labaad waalidkay oo backboonkayga dhan ahaa oo hooyaday aabahay alla hadaayo oon leeyahay yacnii abaalkiina ma gudi karayo insha allah waxaan kaloon mahad celinayaa dhammaan walaaladay dadkii faamilkayga intii soo garab qabatay long time baan soo baranayey dadkii waxay soo barayey i think waxaan rajeynayaa insha allah inaan aan wixii laysoo baray inaan ummaddayda iyo bulshadayda si honestily u qaban doono isku soo duubo deegaanka soomaalida ayaa waxaa ku yaala laba jaamacadood kuwaasoo kale ah jaamacadda jigjiga iyo tan qabri dahar maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga